taliska ciidanka gumaystaha Yahuudda ayaa markii ugu horeysay 15kii bishan aynu ku jirna ee Julaay qirtay in uu wajahayo dabaabad yari iyo halisya ku gadaaman gawaaridiisa gaashaaman kuwaasi oo uu tibaaxay in ay sii yaraanayaan kadib markii qayb badan oo dabaabaadkiisa ah lagu shiiday dagaalka ka soconaya jiida Gaza kaarayaashiisana ay suuf u noqdeen gantaalada alyaasiin ee muqaawamada wargeys yahuudi ah islamarkaana lagu qoro luuqadda cibriga laguna magacaabay diicood axraanood ayaa daabacay hadalkan kasoo yeeray taliska xoogaga gumaystaha waxa uuna kasoo guuriyey taliyaha guud ee ciidanka yahuudda kaasi oo xilli uu ku sugnaa maxkamadda sare ee yahuudda sheegay in ay wajahayaan dabaabaad yari waxa uuna tilmaamay in aysan kasoo kaban karin ilaa dhammaadka sanadka warkan ay ku gadaaman yihiin su-aalaha tirada badan dhanka kalena ahamiyadiisa iyo saameyntiisa taban iyo tiisa toganba leh marka laga fiiriya dhinaca gumaystaha iyo kooxaha muqaawamada reer falastiin oo dagaal kula jira ayaa imaanaya xilli uu wargeyska yadiicood tilmaamay in in badan oo ka mid ah dabaabaadka yahuudda ay yihiin kuwo kharaab ah ayna soo gaareen beegsiyo kala duwan oo ay kula eegatay muqaawamada jiida ghaza wargeyska ayaana intaa ku daray in gawaarida gaashaaman ee ay yahuuddu ku weyday dagaalka ghaza iyo kuwa ay waxyeelada kasoo gaartayba yihiin kuwa aan xitaa loo adeegsan karin tababarada dhanka kalena aan la gelin karin dib u farsamayn iyadoo aan la filayn in wakhti dhow ay yahuuddu kusoo hesho dabaabaad cusub arrimahan oo dhan ayaa dhacaya xilli ay hadalhayntu jabka ku badanaysa yahuudda dhanka kalena la filaya in dagaalka ghaza uu geli doono marxalad saddexaad taasi oo ka dhigan in ciidanka sahayanadu iskaga insixaabi doonaan macbarka rafax dhanka kalena ku dhawaaqi doonaan soo dhammaashiyaha howlgalka macbarkan waxa ay yahuuddu ugu yeereen marxaladda saddexaad ee dagaalka ayaa ka dhigan in ciidanka yahuudda ay iskaga bixi doonaan furimo badan oo ay hadda ku sugan yihiin dhanka kalena ay joojin doonaan howlgalka isgarab socdo camaliyaadkoodana ay isku bedeli doonaan kuwo hal dhinac ah oo hadba ku xihan baahida caskari ee ka jirta goobta la beegsanayo haddaba tani ma la dhihi karaa waa guul sideese ayay tallaafiif ku sheegan kartaa guul xilli ay weli soconayaan camaliyaadka nowciga ah ee ay geysanayaan kooxaha muqaawamada weliba ay muuqanaysa in marba marka ka dambeyso ay howlgallada muqaawamadu sii xoogaysanayaan militari ahaan iyo qorsheen ahaan intaba iyadoo ay xubnaha wax iska caabinta dardar gelinayaan beegsashada ciidanka yahuudda ee ku beegsanayaan kamaa-inta iyo howlgallada liishaamka mushkiladda ugu weyn ee haysata maamulka yahuudda tan iyo sagaalka bilood ee uu socda dagaalka ghaza dhanka kalena madaxyaweyntooda iyo jenaraaladooda dagaalka hurdada u diiday waa qaabkay oga siiban lahaayeen dagaalka ghaza oo ku noqday laf dhuun gashay islamarkaana lagu dhiigbixiyey ciidankooda laguna dhalaaliyey dhaqaalahooda jenaraalada dagaalka ee kayaanka sahyuuniga ah ayaa la hurdi waayey lana harsan waayey qaabkii ay u iclaamin lahaayeen soo idlaashiyaha dagaalka ghaza iyo sidii ay u sheegan lahaayeen in ay guul ka gaareen dagaalkan ku daba dheeraaday si uusan u baabi'in magacooda iyo kayaankooda xilli uu qof waliba og yahay in cidda keliya ee dagaalka ghaza guusha ka sheegan karta ay tahay dadka reer falastiin oo muujiyey hal adeeg iyo halgan aan la hafri karin sidaba uu horay u sheegay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ninka lagu magacaabay henry kissanger oo geeriyooday sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii markii uu yidhi waa uu khasaarayaa ciidanka taqliidiga ah ee dhisan haddii uu guulaysan waayo dhanka kalena waa uu guulaysanayaa ninka iska caabiyaha ah haddii uu mabdi'iisa ka tanaasulin amaba aan la jibin waana midda maanta sida weyn looga daalacan karo dagaalka ghaza oo daraasaad kala duwan iyo raayucaam dagaaleed oo hor leh abuuri doono haddii aan dib u eegno ahdaaftii ay sahayanadu sheegayeen in ay dagaalka ugu soo qaadeen ghaza ayna qasab tahay in ay xaqiijiyaan waxaa ka mid ah jirid siibidda kooxaha muqaawamada reer falastiin soo xoraynta maxaabiistooda iyo la wareegidda gacan ku-haynta jiida ghaza waxaa inoo soo baxaya in ahdaaftan dhammaantood aan la xaqiijinin weliba aysan soo dhoweyn xaqiijintooda walow uu maamulka yahuudda dhowr jeer wax kabedel ku sameeyey siyaaqaynta ahdaaftiisa kadib markii uu arkay xaqiiqada dagaal lala gala muslim muqaawim ah oo dalkiisa naftiisa iyo diintiisa difaacanaya kayaanka sahyuuniga ah ayaa guuldarrada uu ka dhaxlay dagaalka gardarrada ah ee uu ku qaaday ghaza waxaa oga sii daran isqabqabsiga siyaasadeed iyo khilaafaadka daakhiliga ah ee uu wajahaya kayaanka dhiciska ah ee yahuudda kaasi oo aanan horay usoo marin maamulkan tan iyo hanaqaadkiisii iyo dadka caalamka oo si hal dhinac ah uga soo horjeestay xasuuq wadareedka ee yahuuddu ka wado ghaza arrinkan ayaana afbeeliyey mindidii yahuudda ee boqolaalka sano soo afeesneed balse halkan marka aynu marayno waxaa la isweydiin karaa sidee ayay guulahan dhan oo iskugu jira kuwo istaraatiijiyadeed iyo kuwo caskariba ugu suura galeen kooxaha muqaawamada oo u yaraan marka laga eego dhanka ciidankeeda iyo hubkeeda iyadoona ku qasabtay mid ka mid ah ciidamada nidaamiga kuwoodii ugu adkaa in uu ka sheegto dabaabaad-yari aan laga soo kaban karin iyo in ay muddo sagaal bilood ah oo la dagaalamayso si aanan tabardarri ka muuqanin iyadoo ay usii dheer yihiin go'doomin cunto la'aan biyo la'aan iyo daawo la'aan baahsan su-aashan si loogu helo jawaab waxa ay u baahan tahay in dhinacyo kala duwan la iska taago islamarkaana daraasaad lagu sameeyo mashaahidda maalinlaha ah ee laga soo diiwaangelinaya qitaaca ghaza iyo heerarkii uu soo maraayay dagaalka marka hore macaarigta noocan ah ee u dhexeeya ciidamo taqliidi ah islamarkaana ah shisheeye soo duulay iyo koox wax iska caabin ah oo difaacanaysa wujuudkeeda iyo sharafkeeda inta badan waxaa ku itaal roonaada ciddii xaqeeda difaacanaysa ee wakhtiga iyo dhaqaalahaba uu ku socon taariikh ahaan marka dib loo raacana ma jiro gumaysto guul la galbaday camaliyaadka nawciga ah sida kamaa-inta kadiska ah howlgallada liishka iyo beegsiga gaadiidka gaashaaman iyo kuwa ciidamada daabula ayaa kaalin weyn ka qaatay jabka yahuudda iyo guusha muqaawamada sidoo kale howlgallada la fuliyo xilliyada isweedaarsan iyo kudhexmilanka bulshada ayaa keenay in xitaa la fili waayo in xoogaga yahuudda ay guul ka soo hoyiyaan dhulkooda aanan ahayn islamarkaana ay duulaan guraacan ku tageen sidaba caadada ah koox waliba oo muqaawamo ah ayaa ka kooban guutooyin yaryar oo ay aad u sarrayso saameyntooda ayna sahlan tahay dhaqaaqooda labadan tilmaam ee ah sahlanaanta dhaqaaqa iyo saameynta xubnaha ayaana kaalin weyn ka qaadanaya in la naafeeyo ciidanka tirada badan ee nidaamiga ah iyo in laga fogaado howlgallada iska hor imaadka ah ee dhalin kara khasaaraha baaxadda weyn halka askariga muqaawimka ah uu juhdi badan ku bixin in uu u cagawareejiyo ciidanka nidaamiga ah maadaama ay dhulkiisa joogaan iyadoona horeyba loo yiri dhulka waxa uu u hiiliyaa marka ay dagaal tagto cidda u dhalatay dagaalka noocan ah ee ku dhisan u cagawareejinta ciidanka xoogga weyn iyo beegsashadiisa xilli waliba iyo meel waliba oo uu joogo waxa ay soo dedejisaa jabka ciidanka nidaamiga ah fursadna uma helo in uu qabto amaba ka itaal roonaado cidda u dagaalamaysa in ay iska caabin samayso tusaalayaasha noolnool ee arrinkan ka markhaati kacayana waa jabkii maraykanka lagu gaarsiiyey duulaankii uu ku qaaday fiitnaam halkaasi ay kula dagaalamayeen kooxo wax iska caabin oo habeen iyo maalinba gaatin ugu jiray in ay beegsadaan hal askari oo ameerikaan ah sidoo kale jabkii uu sanadkii labada kun labaatan iyo kowda kaga soo cararay maraykanka dalka afghanistan waxa uu ahaa mid isagana tusaale cad u ah in had iyo jeer ay fududahay jibinta ciidan tun weyn oo dhoof ku yimid dhul uusan isaga u dhalan kooxaha wax iska caabinta ee reer falastiin kuna sugan xeendaabka ghaza ee la dagaalamaya ciidamada kayaanka sahyuuniga ah ma ahan ciidan nidaami ah balse waa kooxo wax iska caabin oo difaacanaya diintooda iyo dalkooda iyo weliba muqadasaadka diinta islaamka oo ugu horeeya masjidka al aqsa arrintan ayaana ka dhigan mid guusha yahuudda geed dheer sii saarayso kaasi oo ah jiritaanka muqaawamada dagaalka sagaal bilood jirsaday ee ka soconaya jiida ghaza ayaa ah mid ay ku loolamayaan ciidan gumaysto ah islamarkaana doonaya inuu qabsado dal uusan isagu lahayn kadibna gumaysto iyo xoogag muqaawamo ah oo u taagan in ay dalkooda gumaystaha ka yureeyaan islamarkaana ay dulliga nololeed ka doorbidaan darajo aakhiro iyo nolol ku dhisan sharaf iyo xornimo